iiraan iyo israa'iil ayaa sabtidii isweydaarsaday hanjabaadaha waxay iiraana ku tilmaantay inuu noqon doonto dagaal lagu baabiinayo ka dhana xisbullah rajada laga qabo in xabad joojina laga gaadho colaadda israa'iil ay kula jirto xamaas ee khaza ayaana ka dejin doontaa weerarada xisbullah iyo weliba kooxaha kale ee xulafada laa ee iiraan iyadoo maanka lagu hayo wadahadallada hakadka ku jira diblomaasiyiinta maraykanka iyo weliba yurub iyo weliba mas-uuliyiin kale ayaa digniina u gudbinaya ururka xisbullah oo aada ugu xoog badan xamaas balse loo arko inay kalsooni badan ku qabaan inay waajahayaan awoodda militariga israa'iil sida ay sheegeen diblomaasiyiin hadda shaqeeya iyo weliba kuwa horeba labada dhinacba sohdinta lubnaan waxaa sii kordhaya weerarada duqaymaha ah ee u dhexeeya israa'iil iyo xisbullah oo ah mid ka mid ah dagaalyahanada sida fiican u hubaysan ee gobolka xilli weerarada maalinlaha ee ay weli ka dhacayaan aaggaasi xuduudda ayaa isbeddel kooban u keenay ee rajo ah in la yareeyo cabsida deg dega ah taasoo keentay in maraykanku uu soo diro markaba kuwa dagaalka ah oo ay la socdaan ciidamada baddu si uu ugu biiro maraakiib kale oo dagaal oo aaggaasi jooga iyadoo la rajaynayo inay joojiyaan iska horimaad ballaadhan inkastoo toddobaadkii hore ay colaaddu cirka isku shareertay ayaa yidhi green feristin oo hore uu ahaan jiray diblomaasi sare oo maraykan ah kuna sugan bariga dhexe waxay xaqiiqdii u muuqataa in israa'iiliyiintu ay weli isku diyaarinayaan rajada ah in ay jiri doonto nooc khilaaf ah iyo baaxadda colaadda oo gebi ahaanba ka duwan bilowgiina maalin kadib markii xamaas ay toddobadii bishii oktoobar weerarka ku qaaday israa'iil ee uu kiciyey dagaalka kasa ayaa xisbullah waxa ay gantaalla ku qaraacday waqooyiga israa'iil waxaanay wacad ku mareen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo xabad joojintu ay ka dhacayso halkaasi israa'iil ayaa iyaduna ka jawaabtay iyadoo xasaraduhuna ay cadaadiyeen amaba ay riixeen tobannaan kun oo qof oo rayid oo ku sugan xuduudda labada dal weerarada ayaa sii xoogaystay bishan kadib markii israa'iil ay dishay taliyo sare oo ka tirsan xisbullah iyadoo xisbullahna dhinaceeda ku jawaabtay qaar ka mida gantaalladii ugu waaweynaa ciidamada israa'iil ayaa isballaariyey kadib dagaalka muddada ku dhow sagaalka bilooda ka socda kasa iyadoo xisbullahna ay haysato ilaa iyo boqol iyo konton kun oo garnaylo iyo weliba gantaallo awood u leh inay duqeeyaan meel kastoo israa'iil ah